فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaah kulan wanaagsan soo dhowaada dhegaystayaal qodobadaad caawa barnaamijka dhuuxa wareysyada ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalk oo shaaca ka qaaday inay wajahayso culayse dhaqaale oo ka dhashay kaalmadii uu maraykanku goostay waxaad maqli doontaan wasiirka maaliyadda oo arrintani ka hadlaya qodobada dhuuxa caawa waxaa kaloo ka mid ah taxanaha ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraad iyo sidoo kale xubinta faa'iidada caafimaadka iyo wararka caalamka
سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aye cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise mas-uul ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay sii wadaan marxaladda labaad ee heshiiska xabad joojinta xogayaha arrimaha dibadda maamulka yuhuudda ayaa waxuu ka shanqariyey in maamulka yuhuudda uu diyaar u yahay in la gaaro heshiiska marxaladiisa labaad isagoona tilmaamay inuu sii soconayo heshiiska inta ay kooxaha muqaamada falastiin xabsadooda ka soo deenayaan in ka badan konton iyo sagaal maxbuus oo yuhuudda ah heshiiska marxaladiisa koowaad ayaa soo gabagaboobay iyadoo aan la meel dhigin arrinta ku saabsan marinka khaza dagaalka kadib kooxaha muqaamada falastiin ayaguna danaynaya in la gaadha heshiiska marxaladiisa labayaad si loo soo afjaray gebiyahaan dagaalka tani ayaa imaanaysa iyadoo maamulka yuhuudda goorsi u odhisay uu marinka khaza ka jaray dhammaan gargaarkii bani'aadinimo ee soo geli jiray dagaalla u dhexeeya ciidamada suudaan iyo kooxaha dacmu sariic ayaa maanta ka dhacay gudaha dalka suudaan iskoorimaadyo xooganoo laisku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan ayaa ciidamada militariga suudaan iyo maleeshiyaadka arsif ku dhex maray bartanka magaalada caasimadii al khartuum sida laga soo xiganayay lawareeda suudaaniyiin oo ku sugan magaalada dagaaladan ayaa yimid kadib markii ciidamada suudaan ay bilaabeen inay ku hujuumaan halka uu ka dhisnaa qasriga looga arriminaya xukuumadda dhexe ee suudaan si kastaba waxaa muddooyinkii dambe sii xoogeysanaya dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada militariga suudaan iyo maleeshiyaadka r s f iyadoo dhanka kale militariga suudaan ay wadaan howlgal ay dib ugula wareegayaan deegaanada iyo saldhigyada muhiimka ee kooxaani ku sugan yihiin kooxaha xuutiyiinta yeman ayaa shaaca ka qaaday inay soo dhidin mid ka mid a diyaaradaha uu leeyahay maraykanka afyeenka militariga kooxda xuutiyiinta yeman yaxyaa sariic ayaa waxa uu sheegay inay soo dhideen mid ka mid a diyaaradaha ugu qaalisan ee isticmaalaan militariga maraykanka xogaa ayaa waxay tilmaamayeen maleeshiyaadkan ay soo rideen diyaarad maraykanka uu leeyahay nooceedun yahay m q nine taasoo ah diyaaradu maraykanka si aada ugu faani jiray maleeshiyaadka xuutiyiinta ee taageerada ka helaya dowladda shiicada iiraan ayaa lagu waramayaa in tanii dabyaaqadii sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka ay soo rideen shan iyo toban diyaaradood oo kuwa noocaani ah diyaaradda m q nine ayaa lagu waramayaa in halkii xabeey joogto lacag dhan soddon iyo saddex milyan oo dollarka maraykanka iyadoo taasi ay ka dhigan tahay in maraykanka uu khasaaray marka laga hadlaya shan iyo tobankan diyaaradood adduun lacageed oo gaarayay ilaa afar boqol sagaashan iyo shan milyan oo dollar ugu dambayntii ciidamada soud suudaan ayaa maanta weeraray hoyga u degan yahay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi wararkii naga soo gaaraya dalka soud suudaan ayaa tibaaxaya in askarta dalkaasi ay maanta isku geedaameen hoyga uu magaalada jubba ee caasimada dalkaasi ka deegan yahay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi halka tiro ka mid a xulufadiisana loo tixaabay xabsiga afayeen u hadlay madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in la xiray wasiirka saliidda iyo tiro ka mid a hogaamiyaasha sare ee militariga ay xulufada la ahaa ninkaasi isagoo intaasi ku dareelay haatan aysan dowladda la wadaagin sababta loo xiray mas-uuliyiintaasi wuxuu intaa ku daray in ciidamada ammaanka la soo dhoobay agagaarka guriga uu degan yahay madaxweyne ku-xigeenka koonfurta suudan balse uu suura gashay in xafiiskiisa uu iskaga baxo subaxdii hore ee maantu arbaca ahayd madaxweyne ku-xigeenka iyo xisbigiisa ayaana war ka soo saarin xarigga lagula kacay mas-uuliyiintaasi wararkii caalamka ah dhegaystayaal cawaanaga intaa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag weli barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka iyo doctor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ee ugu horeyn dhammaan dadka muslimiinta meel kastoo jooga waxaan leenahay ramadaan mubaarak ee barnaamijkan waa barnaamijkii aan ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan dhegeystayaasha muslimiinta ah meel kastoo joogaan ee waa barnaamijkii xalaqaadkii ramadaanka iyo caafimaadka ee xalaqadeena caawa waxaan kaga hadli doonaa ee soonka iyo dadka qaba cudurka macaanka qaabka ay u wajahayaan iyo cuntooyinka ay tahay inay isticmaalaan ee cudurka sokorowga waa xaalad daba dheeraatay oo waarta oo ku dhacda heerka sonkorta dhiigga oo sareysa ee waxayna ku dhici kartaa da' kasta waxaa intaa dheer haddii aad leedahay taariikhda qoyska ee sonkorowga waxaa jira fursado laga yaabo inaad si dhaqso ah kuugu dhufato xaaladan waxaa laga yaabaa in la xakamayn karo ee haddii si habboon loo daryeelo caadi ahaan waxaa jirta ilaa ee dhowr nooc oo sokorowga ah ee nooca koowaad ee loo yaqaano type one diabetic ee nooca labaad oo loo yaqaano type two diabetic iyo nooca saddexaad ee loo yaqaano ee gestational diabetic ama een sonkorowga xilliga uurka imaata een cudurkan ee inta badan sababtiisa ee lama yaqaano ee hase ahaatee waxaa lagu sheegaa inay sababto een dhaxalka iyo een genetiga waxa loo yaqaano in la kala dhaxlo ama hidaha ay ka imaato ee iyo waxyaalo kale oo qofka ay ku xiran tahay ee cuntooyinka iyo mataqaanaa isbedelada ku dhacayo ama cudurada waara ama cudurada raaga iyo kuwa la midka inay u keento ee cuntooyinka marka dadka sokorta qaba ay cuni karaan ee xilligan ramadaanta aan joogno ayaa ah ee kuwo aad iyo aad loo soo diyaariyey ee runtii muhiimna ah dadkan sokorta qaba inay aad iyo aad een, u maaragtay daalacdaan een, kow sharaabkoodu dadka sokorta qaba waa biyaha caadiga ah iyo caanaha guud ahaan noocyadooda kala duwan ee caanaha aan dufanta lahayn labo dhammaan cuntooyinka dufta leh sida ee masagada digirta galeyda qamadiga salbukada misirta iyo qaar kaloo ka mid ah noocyada digirta ayay isticmaali karaan afur ahaan iyo suxur ahaan intaba ee qodobka saddexaad waxay isticmaali karaan ee nooca kalluunka dufanta leh ee oo inta badan ee la helo meel kastana laga helo ayaa u fiican macaanka kaas oo oo looga yacni hortagi karo ama laga helayo ee vitamiinka omega tree loo yaqaano oo markaasi sokorta la dagaalamaya ee qodobka afaraad waxay isticmaali karaan ukunta ee waxay leedahay xaddi badan oo brotiin ah oo aad iyo aad u caawiya dadka sokorta qaba ee qodobka shanaad waxay isticmaali karaan caanaha dhannaan sababtoo ah waxay yareeyaan caanaha dhannaan sokorta dhiiga ku jirta xilli kasta ayay isticmaali karaan ee qodobka lixaad waxay isticmaali karaan toonta raashinka lagu karsado ama si gaar ah loo isticmaalo sababtoo ah toonta iyo sokorta iyo dhiigkarka ayay yareysaa si buuxda ayay ula dagaalantaa waxaana ka buuxa vitamiinaad badan waxay sidoo kale isticmaali karaan qodobka toddobaad bariiska khaasatan midka cadka ah bariiska cadka ayay isticmaali karaan dadka sokorta qaba qodobka sideedaad xagga hilibka waxay isticmaali karaan dhammaan hilibka cad digaaga malayga hilibka jiirta iyo hilibka ugaarta intaba ayay isticmaali karaan qodobka sagaalaad koostada ayay si joogta u isticmaali karaan sababtoo koostada waxaa ku jira faytamiinaad badan iyo waxaa ku jira waxyaalo badan oo u fiican caloosha iyo dheefshiidka ayaa ku jira waxay sidoo kale isticmaali karaan khudaarta avakaadhaha miraha la yirahdo ayay isticmaali karaan sidoo kale karoodka ama karootada ayay isticmaali karaan yaanyada ayay isticmaali karaan tufaaxa ayay isticmaali karaan digirta noocyadeeda kala duwan ayay isticmaali karaan digirta cagaaran nooca salbukada misirta iyo wixii lamid ah iyo dhammaan khudaarta cagaaran ayay isticmaali karaan hadday ahaan layd barbarooniga noocyadiisa kala duwan saliidda nooc olivada oyalka saliidda olivada loo yaqaano zaytuunka ayay isticmaali waxay u fiican tahay macaanka ayay u fiican tahay sidoo kale looska ayay isticmaali karaan iyo miraha looska faa'iidooyin badan ayaa ku jira marka cuntooyinka ay tahay inay ka fogaadaan dadka sokorta qaba ayaa ah cuntooyinka eekhaniga ku ah ee dufunta iyo saliidda ama carbohydrateska aad iyo aad ugu badan macaanka zaa'idka ku ah waa inay iska ilaaliyaan sidoo kale inay iska ilaaliyaan dufinta xoolaha ka imaata inta badan sokorta ayay kicisaa way u daran tahay sidoo kale waxay iska ilaalinayaan cabitaanada sokorta leh qasqaska ah ee aad iyo aadka ay sokorta iyo macaanka ay ugu badan tahay sidoo kale waxay iska ilaalinayaan alkolada ama cabitaanada alkolada ay ku jirto ayay iska ilaalinayaan si kastaba ha noqotee haddii bukaanka sokorowga qabo uu isticmaalo insuliin ama daaweynta qarsoodiga insuliinta ah waxay xalis ugu jirtaa inay yeeshaan sokorta inay hoos u dhacdo islamarkaasna la xiriirta isticmaalka khamriga iyo alkolod waxyaalaha la midka ah dhakhaatiirta waxay ku taliyaan hal cabitaan maalintii in la cabo nooca caadiga ah sidoo kale sokorta la sifeeyey looma ogola dadka qaba cudurkan macaanka sababtoo ah hadday isticmaalaan waxaa si oo zaa'id ah u kacaya xaddi badan leh sokorta dhiigga dhakhaatiirtu waxay kula talinayaan in haweenku aanay isticmaali karin wax ka badan labaatan iyo afar garaam ama lix qaado oo macaan ah garaam ahaan qaadadii waa afar markaa saas daraaddeed afar iyo labaatan garaam waxay u dhigantahay lix qaado afar lagu dhuftay lix labaatan iyo afar garaam oo lix qaado oo macmacaan ah ayay isticmaali karaan maalinkii halka raggana ay qaadan karaan soddon iyo lix garaam ama sagaal qaado oo macmacaan ah maalintii cuntooyinka cusbada leh ama milixdu ay ku badan tahay waxay si aad ah u dheelitiri karaan heerarka cadaadiska dhiigga sidaas daraaddeed marka dadka sokorta qaba iyo dadka dhiigkarka qaba looma ogolo inay isticmaalaan si guud dadka macaanka qaba waa inay kala tashadaan dhakhaatiirta cuntada si ay u helaan qorsho cunto caafimaad oo nafaqo leh cunista cunto caafimaad leh oo ay ka buuxaan cuntooyinka kor ku qoran oo aan soo sheegnay waxay gacan ka geysan karaan maareynta xaaladooda jireed maskaxeed nafeed islamarkaasna ay xakamayso xeerarka dhiigga sokorta aad iyo aada u mahadsantiin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday inay wajahayso culayse dhaqaale oo ka dhashay kaalmadii uu maraykanka ka goostay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu jaray in badan oo ka mid ah kaalmadii dhaqaale ee uu siin jiray dowladda federaalka arrintan ayaana waxaa ka qeyla dhaamiyey dowladda xasan sheekh wasiirka maaliyadda biixi biixi iimaan oo hortegay baarlamaanka maanta ayaa yidhi culaysyada tooska ah ee maa- een maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ay ugu horreyso danab iyo kaalmo kale oo la xidhiidha ay heli jireen hay-adaha maaliyaddu sida xarunta warbixinta maaliyadda oo kale ayaa dhammaantood istaagay oo ay waajibta ku noqonayso dowladdu inay dhabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo asaasi ah oo aan indhaha laga qarsan karin keensanaysana in kharashyo markii hore la qorsheeyey in laga guuro laga leexdo oo loo leexdo sida xeerka maaliyaddu ayna faraya haddii culaysyo mushaaharaadka la xidhiidha yimaadaan in kharashyada kale dib loo dhigo si bixinta mushaaharaadka ciidamadu ay mudnaan ta koobaad u yeelato waxaa kaloo jira dhaqaale ama kaalmo ay bixin jireen hay-adaha sida hay-adda usaid ay ku bixin jireen arrimaha bini'aadminimada iyo kuwa horumarinta intaba dhaqaalahaas marka la isku dardaro qiimaynta guudan samaynay sanadkii lacagaan ka yarayn hal bilyan dhibic hal dhibic shan bilyan one point five bilyan ayaa dowladda soomaaliyeed saameyn ah ayay ku yeelanaysa dhaqaalahaasi kobaca dhaqaalaha saameyn buu ku lahaa shaqo abuurkuu saameyn ku lahaa cashuuraha dowladdu qaado ayuu saameyn weyn oo togan ku lahaa waxaasoo dhan waxaa ka dhalan doona culaysyo dhaqaale ay u baahan tahay dowladda soomaaliyeed intay isku tashadaan inay u diyaargaroobaan sidii ay uga maarmi lahaayeen ku tiirsanaanta kaalmada shisheeye ee waxaynu haysanno ugu tashan ugu tashan lahayn laakiin wakhtiga dhow culaysyo dhaqaale ayaan filaynaa inay inay ku keento waxaa loo baahan yahay markaas een, oo golahan baan rabaa inaan ku dardaaro isku tashigaasi waxa uu ina faraya in waxa aynu haysanno ku tashanno dowladduna waxaan dee dakhliyadaad soo gelaya ee aad een, halkan ku jaangoysa aan ahayn oo ay isku halayn kartaa ma jiro guud ahaanna maraykanka keliya maaha cashuur maxaan ku lahaa kaalmooyinkii dunida oo dhan baa isbeddel weyne uu ku dhacay marka inaynu ka wada shaqayno sidii cashuurahaas loo dardargelin lahaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan imtixaanaha ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraad oo uu jeedinayo sheekh khaalid baadarfi raximahullah waxaana tarjamada duruusta halkan ka soo jeedinaya maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في درسنا هذا سنتكلم عن قول الله سبحانه darsigeenna kan ah waxaan uga hadli doonnaa hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن عاشور رحمه الله: ibnu caashuur raximahullah wuxuu yidhi waxaa loo goodiyey cidda jecel inay faaxishadu ku dhex faafto muslimiinta iyadoo la isku baraarujinayo in jaceylkaasi uu mudan yahay in la isku ciqaabo maxaa yeelay in la jeclaado in faaxishada ay ku dhex fido muslimiinta waxay ka turjumaysaa niyad xumin loo hayo mu'miniinta qofka sidaasi jecelna ma fadhinayo ilaa ay ka soo baxsadaan waxaas uu jecel yahay amaba wuxuu ku farxayaa in waxaasi uu jecel yahay uu qof kale sameeyo jaceylka halkan lagu tilmaamayo wuxuu sarbeeb ka yahay in la isku diyaariyo soo muujinta waxa uu qofku jecel yahay inay dhacaan ashowkaani raximahullah wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa waxay jecel yihiin inay faafto faaxishada ereyga shaaca iyo shiicu shuyuucan iyo shaycaanan waxaa laga wadaa marka uu arrinku soo shaacbaxo oo uu faafo kuwa alla rumeeyeyna waxaa loola jeedaa kuwa dhoorsan amaba qof kasta oo iimaan leh faaxishaduna waa sinada ama hadalka xun dadkaasi waxay leeyihiin cadaab xanuun badan marka la jooga adduunyada oo waxaa laga fulinayaa xadka aakhirana waxay leeyihiin cadaabta naarta marka keliya inuu qofku jeclaado in faaxishadu ay faafto isagayuuba samaynine arrinkeedu sidaasi ayuu u weyn yahay allana wuxuu ugu goodiyey qofka noocaas ah cadaab adduun iyo mid aakhiro haddii marka hadalkaasi lagu yidhi qofka faafinaya faaxishada oo dadka dhowrsoon ee rag iyo dumarba leh ee mu'miniinta ah qadfaya bal ka waran qofka faaxishada ku faafinaya xafladaha raqsiga qaawanaanta iyo heesaha waxaa ka sii weyn in howshaasi loo sameeyo hay-ado dowladeed oo wata magaca tamashlaynta iyo farxadda sidaba hadda ka socota bilaadul xaramayn imaaraadka iyo meelaha kale ee la midka ah waxaa loo abaabulayaa qaawanaantaasi qaabeyn heerkeedu sarrayso iyadoo lagu bixinayo lacago fara badan sidii ay faaxishada ugu dhex faafi lahayd bulshooyin ay reer galbeedka gaalada ah ku taamayeen in toban meelood hal meel un oo keliya ay ku dhex faafto waxay maanta samaynayaan mujrimiintan dibadaha ka yimid waxaa wax aad loola yaabo ah in arrimahaasi ay ka aamusan yihiin in badan oo ka mid ah dadka u nisba sheegta islaamka oo ah diinta cifada iyo dhowrsanaanta iyo diinta akhlaaqda waxaa ka siiyaab badan inay arrimahani ka aamusaan dadka u nisba sheegta dacwada iyo cilmiga wa xasbuna allaahu wa nicma alwakiil mu'miniinta waxaa xaaladahan oo kale waajib ku ah inay u kacdoomaan diinta allah subxaanahu wa tacaala oo ay ka hor yimaadaan dadka waxaasi samaynaya aad ayaana ugu mahad celinaynaa dadka muslimiinta ah ee ka soo dhalaalay waajibka inkiraadda munkarka waxaana ugu ducaynaynaa towfiiq iyo toosanaan iyo inuu alle ka dhowro dhagarta sanaadiiqdaas mujrimiinta ah ee doonaya inay faaxishada ku dhex faafto bulshooyinka muslimiinta ee dhowrsoon iyagoo adeegsanaya wasiilo kasta oo u suuragelin karta inay bulshooyinkaasi ka fogeeyaan diintooda dhowrsanaantooda iyo akhlaaqda ay la timid diintan weyn waajibka qof kasta oo muslim ah saaran waa inuu inkiro falalkaas isagoo adeegsanaya maraatibta inkiraadda munkarka ee saddexda ah nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii arka munkar ha ku suuliyo gacantiisa haddii uu awoodi waayana carabkiisa haddii uu awoodi waayana qalbigiisa kaas ayaa ah iimaanka halka ugu hoosaysa mu'minka awoodda leh waa kan suulin kara munkarkaasi isagoo adeegsanaya gacantiisa iyo carabkiisa haddii uu taag darreeyana waa inuu ku inkiraa qalbigiisa marka bal ka waran qofka xaadiraya xafladahaasi ragga iyo dumarku isdhex boodayaan haddana lagu tiriya inuu ka mid yahay culimmada amaba daabacaya qoraallo uu ku xayisiinayo hay-adaha iyo mu'asasaadka liita ee qaawanaanta iyo fasaadka faafinaya qof kasta oo muslim ah waa inuu ka digtoonaadaa inuu u ololeeyo waxyaabahaas walaalayaal waa inaad fahamtaan in haddii arrimahaasi faafaan waxa ka dhasha aanay kala sooci doonin mid wanaagsan iyo mid xun sidaba uu allaah subxaanahu wa tacaala uu yidhi واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فالعقاب إذا جاء سيأتي على الجميع ciqaabtu haddii ay timaado waxay saamaynaysaa dhammaan dadka haddii aan ka aamusno munkarkana waxaa imaan doona ciqaab ku habsada dhammaan dadka sidaba uu allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون فلا بد من الإصلاح ولا بد من إنكار المنكر marka waa lama horaan inaan la imaanno islaax iyo inaan inkirno munkarka alle waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo inaan inkirno munkarka oo uu noogu kaalmeeyo inaan zuulino arrintaasina uu ka dhigo mid ummaddan ka nadiifisa wasaqda ay la doonayaan mujrimiintan diyaas barada ah نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لإنكار هذا المنكر وأن يعيننا على إزالته وأن يجعل في ذلك طهارة لهذه الأمة من رجس هؤلاء المجرمين المتغربين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
سورتي النور والحجرات
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي